بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوان في دار الحديث على منهج أونلاين بلاتفورم أن نقدم لكم هذه المادة العلمية سائلين الله عز وجل أن ينفع بها إنه ولي ذلك ذلك والقادر عليه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن شاء الله تعالى وحنا جبجلي دونا ما أنت دورة من دورة صيفية لأمركا خاصة وأدمركا درسي وجوه الرئيس darsiga ama xiisadii ugu horeysay oo noqon doonta xiisad markaa tafsiira oo aynu markaa ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu inooga qadaro inoogana ogolaado aynu markaa kelimaad koob kooban aynu ka odhan doono suuratu nuur tafsiirkeeda waxaanaynu insha allahu tacaala isku dayi doonaa inaynu suuradda inta xiisadood ee aynu leenahay aynu suuradda kusoo koobno aynu markaa kusoo gabagabin inu deeqsiino oo suuradda waxba aanay markaasi naga baaqi noqonin bismi illaahi araxmaan araxiim qaala lahu jala wacala ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu yihi suuratun anzalnaaha wafaradnaaha waanzalnaa fiiha aayaatin bayinaatin lacalakum tadakaruun ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu yihi suuratun haadihi suuratun tani waa suurad suuraddaasoo anzalnaaha aanu soo dejinnay oo wafaradnaaha aanu waajibnay baa ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahy axkaamta ku dhex sugan waanzalnaa waanu dejinnay fiihaa suuradda dhexdeeda aayaatin aayaad baanu kusoo dejinnay aayaadkaasoo bayinaatin cadcad lacalakum tadakaruun ay liajli an tadakaruu si aa u waansantaan oo ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu idiin sheegaya a wax ugu qaadataan walaalayaal suuraddan waxaa la yidhaahdaa suuratu nuur ayaa magaceeda la yidhaahdaa suuratu nuurna waxa ay markaa magaca loogu bixiyay culimmadu ay leeyihiin kelmadda anuur ayaa waxay kaga soo noqnoqotay meelo fara badan waxay kusoo aroortay aayadda markaa shan iyo soddonaad cinda qowlihi jala wacala qowlka ilaahay uu leeyahay allahu nuuru samaawaati waalardi mathalu nuurihi kamishkaatin fiiha misbaax waxaa kaloo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku sheegay mar kale aayadda markaa aayaddaa ka dambaysa ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu yihi yahdi allahu linuurihi man yashaa waxaa kaloo ilaahay subxaanahu watacaala aayadda afartanaad uu ku yihi waman lam yajcal illahu lahu nuuran famaa lahu min nuur ilaahay subxaanahu watacaala markaa dhowr meelood ayaa markaa suuradna kelmadda markaa nuur uu soo celceliyey sidaa daraaddeed ayaa suuraddu waxa markaa magaceeda la yidhaahdaa suuratu nuur culimada islaamkuna waxa ay ku ijmaaceen inay suuraddani tahay markaa suurad madaniya oo suwarkii qur-aanka ahaa ee soo degay rasuulkeeni maxamed aha calayhi salaatu wasalaam markuu hijrooday ee uu ka hijrooday markaa dhulka markaa madiine uu ka hijrooday una hijrooday markaa ardulxabash uu hijrooday suwarkii soo degay ee qur-aanka kariimka ahaa weeyaan magaalada maka markuu ka hijrooday rasuulku magaalada madiine uu hijrooday suuradda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku bilaabay magac magacaasoo suwarka kale qur-aanka aan lagu bilaabin oo ilaahay subxaanahu watacaala waxau yihi suuratun waxa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku sheegay suurad inay tahay culimadu laftu suura marka ay macnaynayeen ameriga asuura macnaheedu waxa uu yahay bay leeyihin waxa laga keenay markaa waa macna rifcati washaraf oo macnaheedu waxa uu noqonaya mansilo sarraysa iyo sharaf ayuu macnaheedu uu noqonaya marka istilaax ahaan markaa la qeexayo suura min alqur'aan la leeyahayna suuraddu waxay noqonaysaa qidcatu min kalaam illahi tacaala waa qeyb ama gobol kamida ilaahay subxaanahu watacaala hadalkiisa qeyb kamida hadalkiisaasoo ilaahay subxaanahu watacaala inoogaga waramay kitaabkiisa markaa qur-aanka ah sida aynu arki doono suuraddan waxaynu ku arki doonaa axkaam fara badan oo axkaamtaasoo ay ugu soo horeyso axkaam markaa ku saabsan xuduudda ilaahay subxaanahu watacaala xuduuddaasoo markaa imanaysa xilli markaa lagu dhaco shay ilaahay subxaanahu watacaala uu xarimay oo dadka muuminiinta uu ka xarimay shaygaasoo markaas zina xuduudda markaa sida loo oogaayo iyo sida oo kale xilliga markaas cidda markaas oogeysa iyo cidda markaa oogeysa waxyaalaha markaas laga doonaayo inay ku sifaysanaato ayaa ilaahay subxaanahu watacaala suuradda uu ku bilaabaya rabbi subxaanahu watacaala wuxu uhi suuratun haadihi kuna suuratun suurad weeyaan suuraddaasoo ansalnaaha aanu soo dejinay oo ilaahay subxaanahu watacaala xagga sare ayuu kasoo dejiyey ilahay wuxu uhi wafaradnaaha oo aanu waajibinay marka axkaamteeda wa anzalnaa waxaanaanu kusoo dejinay fiihaa suuradda dhexdeeda aayaatin aayaat baanu kusoo dejinay aayaadkaasoo bayinaatin cadcad lacalakum tadakkaruun liajli an tadakkaruu si a u waansantaan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu soo dejiyey ilaahay subxaanahu watacaala dabeedna wuxuu yihi isagoo axkaamtii bilaabaay waxyaalo markaa xumaan ah oo ilaahay subxaanahu watacaala waxyaala uu inaga xarimay ayaa waxay u qaybsamaan ashyaa markaa xuduud adduunye leh ama muxaramaad xuduud adduunye loo yeelay iyo umuuro markaa muxaramaada laakiin xad adduunye aan loo yeeline la xarimay uun umuuraha markaa xuduudda adduunyada loo yeelay waa markaa fara badan yihiin waxaa kamid a markaa shayga ilaahay subxaanahu wataala halkan uu kaga waramaayo rabi wuxu uhi azaniyatu wazani fajlidu kula waaxidin minhuma miata jalda ilahay wuxu uhi azaniyatu markaa gabadhii markaa faaxishadaa samaysay ama xumaanta iyo wazani ninkii xumaantaas sameeye fajliduu ka jara oo jeedala kula waaxidin mid kasta minhumaa labadoodaa kamid ah miata jaldatin boqol jeedal ku dhirta oo walaa taakudkum yaana idiin qabanin bihimaa labadooda ra'fatun wax tulida yaana idiin qabanin fi diin illahi ay fi iqaamati markaa sharci illaahi ilaahay subxaanahu watacaala sharcigiisa markaa oogeysaan ee xadka aad ka oogeysaan wax tulida iyo wax naxinayaana idiin qaban ba ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahy in kuntum haddii aatiin tu'minuuna kuwa rumaysan bilaahi alle iyo waliyawmi alaakhiri maalinta dambe waliyashhad cadaabahumaa cadaabkooda goobjoogka ka noqoto daa'ifatun koox kooxdaasoo min almu'miniina dadka iimaanka ilaah ilaahay siiyey ka mid ah azani ninkii zaaniga ahaa ee faaxishadaa yaqaanay laa yankixu ma guursado ilaa zaniyatan tu isaga lamida mooyaane aw mushrikatan ama tu markaa shirki gabadh markaa saaxibu shirkiga mo saaxibatu shirkiga mooyaane wazaniyatu gabadhii xaaladeedu ay sidaa ahaydna laa yankixuhaa ma guursado iyadana ilaa zanin ku zaaniyo iyada lamida mooyaane aw mushrikuun ama ku mushrika mooyaane waxurima waa laga xarmay dalika arrinta guurka noocaasa macnaa ninkii muuminka inuu gabadh zaaniyada guursado ninkii cafiifka ahaa gabadhii cafiifada ahayna cabsigu inuu dhaco nin markaa zaniya ay guursato waxaa laga xarimaya ilaahay subxaanahu watacala arrinka noocaasa cala almu'miniina dadkii mu'miniinta ahaa ilaahay subxaanahu watacaala waa ka xarimay ilaahay subxaanahu watacaala marka aayaadkan oo ilaahay subxaanahu watacaala uu inoogu tilmaamay suuradda in aayaad waaweyn rabbi subxaanahu watacaala uu ku sheegay culimadu marka aayaad marka ay tilmaamayaan waxa ay tilmaamaan markaa marka laga warramayo ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa aayaadka loo qaybiyaa markaa laba qaybood aayaat ullahi sharciya wa aayaat ullahi kawniya aayaadka markaa kawniga ah ilaahay subxaanahu watacaala markaa samaawaadka marka abuurkooda iyo dhulka abuurkiisa ayaa aayada waayo ilahay wuxuu ina fi khalqi samaawaati waalardi waiktilaafi leyli wanahaari laaayaati luli lalbaab waxaa kaloo aayada habeenka iyo maalinta marka isweydaaradkeeda waxaa kaloo aayada dhulku marka uu dhinto ee ilaahay subxaanahu watacaala intuu roob u keeno uu nooleeyo kuwaas waxaa la yidhaha waa aayaat alkawniya waxaa kaloo jira aayaad aayaat ullahi sharciya oo aayaadkaasoo marka almunazala min cindi illahi jala wacala aayaadka ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa ka soo degay oo ah markaa waxyiga ilaahay subxaanahu watacaala uu waxyoodo marka ambiyadiisa marka halkan aayadda ilaahay subxaanahu watacaala uu ku sheegay ilaahay u leeyahy fiihaa suuradan waxaa ku sugan aayaatin bayinaat waa aayaad sharciya oo ilaahay subxaanahu watacaala uu inoogu sheegi doono suuradda markaa gudaheeda marka aayaadka aynu ka nimaadano ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu markaa halkan rabbi uu inoogu sheegay in qofkii markaa ninka ahaa ee zino ku dhaca ama qofkii dumar ahayda markaa zino ku dhacda in xukunkeeda uu yahay sidan ilaahay subxaanahu watacaala uu inoo sheegay culimada mufasiriinta marka ay fasirayaan aayadda azaniyatu wazani fajlidu kula waaxidin minhuma miata jalda waxay isweydiiyeen su-aal su-aashaasha odhanaysa sida badan shareecada waxaynu ku aragnay in badan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu horreysiyaa ragga iyo dumarka inta badan waxaa la horreysiyaa ragga ilaahay subxaanahu watacaala waxau yihi wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahuma waxaa kaloo ilaahay subxaanahu watacaala meel kale oo ku lahaa waalmu'minuuna waalmu'minaat inta badan waxaa la horreysiiyey xagga marka laga warramayo ragga iyo dumarka waxaa la horreysiyaa ragga ee maxay tahay sababta imika loo horeysiiyey aayadan markaa dumarkii culimadu waxay sheegaan markaa umuuro fara badan oo dhowr ah oo ay kamid tahay dumarku had iyo jeer haddii markaa faaxishada markaa dhicitaankeeda dumarka ayaa u sababa oo marka tabaruj uu dhaco gabadhii tabaruj ay la timaado ee xijaabkii sharciga ahaa ay qaadan weydo ee jirkeedii maxaasintii markaa jirkeeda ay muujiso iyada ayaa markaa sabab u noqonaysa zinadii markaas inay dhacday iyo faaxishadii sidaa daraaddeed ayaa ilaahay subxaanahu watacaala u horreysiiyey mufasiriinta qaarkood waxay dhahaan ficilkan zinadu isagoo ficil shaniica ah oo ficil fool xun ah oo rag iyo dumarkaba ku fool xun oo dee ceeb ah ayaa haddana wuxuu aada ugu sii fool xunyay markaa dumarka ayuu aada ugu sii fool xunyay sababtuna waxay idhahdaan bay culimadu leeyihiin sababtuna waxay tahay bay culimadu leeyihiin waa uurka oo waxaa laga yaaba qofkii ninka intuu faaxixmaantan uu sameeyo inuu aada yar markaa dhulkiisa markaa uu maro ama uu dafiraba laakiin qofkii dumar ahayd waxaa dhici karta markaa baha in markaa sidoo markaa faaxishadaas ama xumaantaasi ay ka dhacday inay kusoo baxdo marka uur uu kusoo baxo oo uurkaasina markaa ceeb labaad uu ku noqdo sidaa daraaddeed ba ilaahay subxaanahu watacaala uu horreysiiyey maadaama markaa iyada uu ku foolxun yahay oo ceeb ay ku noqonayso iyadii iyo ehelkeedii iyo guri markaa dadkeedii oo dhan hadday guri leedihi haddayna haddaanay lahaynba sidaasa ilaahay subxaanahu watacaala culimadu waxay leeyiin iyadoo umuuraha la eegaayo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala u horreysiiyey markaa gabadhii oo ninkii markaas loo dambeysiiyey macnuhuna markaa wuxuu noqonayaa marka azaniya waa waa wasfi waxay utahay ma sifa ay u tahay ismi markaa qadaran oo macnuhu waxay almar'atu zaniya gabadha markaa zinadaa ku dhacda iyo wazani ninka isna markaa zinadaa ku dhacee xumaantaas sameeye ilaahay subxaanahu watacaala isagoo arxam raaximiina ayaa haddana wuxuu leey ciddii faaxishada xumaanta noocaasa samaysa fajliduu ka gooye oo ka jara kula waaxidin minhumaa mid kastoo labadaa kamida mi-ata jaldatin boqol jeedal marka ninkii hadduu ku dhaco xumaanta boqol jeedal baa laga laga jarayaa gabadhiina sidoo kale iyadana boqol jeedal ayaa lagu dhifanaya waxaa markaa culimadu ay ka warramaan maxay zinadu ku sugnaan kartaa maxaa la goormaa la odhan karaa xadka noocana la oogi karaa waxaa la oogayaa marka saddex arrimood midkood la helo ayay culimadu leeyiin ariga koowaad waynu arki doonaa aayaadka daba si ay noo tilmaami doonaan ama ilaahay subxaanahu watacaala uu inoogu sheegi doono marka afar markhaati la helo ee afar qof oo muslimiin ah oo cuduul ah oo ragii arrintaa ay ka marakacaan labadan qof inay ficilka noocaasa ay sameeyeen ama qofkan inuu ficilka noocaasa sameeyey taasi waa mid midda labaadna waa aliqraar inay qirasha meeshii timaado oo qofku yidhaahdo xumaanta noocaasa ayaan sameeyey ee xadka markaa layga oogo sii saxaabo fara badani nebiga calayhi salaatu wasalaam intay u yimaadeen arrinta noocaasa ay qirteen waxaa kaloo culimmada qaarkood ay ku daraan haddii uur uu soo baxo qofkii dumar ahayd iyadoon xaas lahayn oo markaa gabadh markaa aan nin lahayn ah hadday uur yeelato ayaa arrin saddexaad noqonaysa oo tusaysa marka inay zina ku dhacday oo qofkani markaa faaxishada noocaasa ay samaysay culimadu waxay leeyiin saddexdaa arrimood ayaa waxay noqonayaan markaa waxyaalaha markaa zinadu ay ku sugnaanayso ee zinadan inay dhacday ay ku sugnaanaysa waa saddexdaa arrimood afar markhaati oo cuduul ah oo muslimiin ah oo rag ah marka la helo waa talabaadee la helo markaa qofkii iqraar uu la yimaado sidii saxaabada rasuul ridwaanullahi tacaala calayhim qaar kamida ka dhacday ariga kamina wuxuu yahay markaa oo isaga khilaaf uu ku jiro culimadu ay isku khilaafsan yihiin haddii meeshii markaa gabadh aan reer lahayn ama aan guri lahayni ay markaas uur yeelato ilaahay subxaanahu wataala wuxuui fajriduu kula waaxidin minhuma mi-ata jalda boqolkaa jeedal ya yaa oogaaye culimada markaa mufasiriintu waxa markaa ama fuqahada iyo culimada islaamka waxay isku waafaqsan yihiin in cidda oogeysa xadkaa ay tahay alimaamu ninkii imaamka ahaa aw naa'ibuhu ama naaibkiisiiba oogaaye laakiin haddii qof imika uu inagu idhaahdo inagoo markaa dad iska masaakiina oo masaajidada joogna qof inagu idhaahdo xumaantaasaan ku dhaha xadka iga ooga de laa yuqaamu caleyhi lxad xadka laga oogi maayo waayo inagu de walaat lumuur ma nihin ciddii walaat lumuura ayaa oogeysa culimadu waxay isku khilaafaan addoonkii sayidkiisu ma ka oogi karaa bacdu ahlilcilmi waxay tilmaamaan haddii qofkan xumaanta sameeyey uu yahay addoonkii sayidkiisu waa ka oogi karaa laakiin qofkii xorta ahaa waxaa ka oogi karaa un markaa weliyul amrigii ilitalada islaamka gacanta ku haysay ama ciddii marka ciddaasi ay wakiilato ilaahay subxaanahu watacaala waxa inoo sheegay waxaa lagu dhifanaya boqol jeedal inay tahay marka boqolka jeedal cidda lagu dhifanaya waa ayo cidda lagu dhifanaya awalan zinadani umuuraha markaa shuruudda loo dhigaayo ee qofka zaaniga ah waxa ay tahay inuu yahay qof caaqila oo baaligo markaa qaangaada hadduu majnuun yahay wuxu dhiman yihiin ama uu yahay qof markaa sagiira waxau nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam rufica alqalamu can salaatin marka waxaa kamid ahaa ama qalinka qalimka laga rafciya waxba aan laga qoraynin waxaa ka mida markaa qofkii majnuunka ahayo waalnaa waxaa kaloo kamida qofkii markaa yara ee qaangaarhka aan ahayn waxaa kaloo loo shardiya an yakuna mukhtaaran qof arrintan dooratay inuu yahay oo haddii wixii la odhan jiray markaa qasbi uu dhaco markaa qasab uu dhaco qofkii la qasbo waxa weye waxaa dhacaysa inaan markaa xadkii sugnaan maayo sidoo kale waxaa loo shardiyayaa isnada markaas oo ogitaankeedana arrimihii aynu sheegnay hore ayaa loo shardiyayaa cidda oogeysana waxay noqonaysaa cidda aynu sheegnay ayay noqonaysaa cidda haddaba boqolkan jeeda lagu dhifanayaa waxa weyan cid markaa guur hore oo xalaala aan soo marin walow ha noqoto markaa muddo yar oo koobanba ha noqotee haddii qofkii guur xalaala aanu soo marin oo aqalgal uu la socdo haddaanu soo marin qofkaasi waxa uu noqonayaa marka hadduu markaa uu soo maray wuxuu noqonaya xaddiisu rajmi ayuu noqonaya dhagax baa lagu dilaya haddii aanu soo marina sidan ilaahay subxaanahu wataala halkan inoogu sheegay ayuu marka xukunkiisa uu noqonaya ilaahay subxaanahu wataala addoommada muuminiinta waxa uu kuli walaa taakudkum bihima ra'satun fi diin illah yani wax markaas hudhidii idiin qabanin marka ilaahay subxaanahu wataala axkaamtiisa aa oogeysaan marka dadkii muuminiinta ah xaakimkii iyo ciddii uu wakiishay ee la yidhi markaa xadkan ooga ma aha marka inay ilaahay subxaanahu wataala xuduudiisa markay oogayaan inay turaan ama ay arxamaan ma aha waa in sidii ilaahay subxaanahu watacaala uu u amray waa inay u oogaan oo marka ay ula yimaadaan ilaahay subxaanahu wataala halka uu leey walaa taakudkum bihima ra'fatun fi diin illah fi diin illah macnaheedu waxa weeyaan bay culimadu leeyihin fi sabiili iqaamati diin illahi wa sharci ilaahay subxaanahu watacaala diintiis marka la oogayo sharcigiis oo bimacnaa xuduudii ah inaan marka aanay inoo qaban wax suridi walow qofkaasi haba noqdo markaa qof markaa aqrab alaqrabiina oo qof marka inoo dhowba ha ahaadee waa inaan markaa qofkii loo sudhin ee ninkii xaakimkaa xadkii ilaahay subxaanahu watacaala uu ku waajibiyey waa inuu markaas oogo ilaahay subxaanahu wataala waxa uu ku xidhay in kuntum tuuminuuna billahi walyawmi alaakhir haddii aatiin kuwo ilaahay subxaanahu watacaala iyo maalinta qiyaame markaas rumaysan oo had iyo jeer ay waxaynu aragnaa in badan ilaahay subxaanahu watacaala markuu awaamir marka ina amraay iyo rabbi markuu wax inaga xarimaayo waxaa in badan soo noqnoqoto qur-aanka kusoo aroortay in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir haddaa ilaahay subxaanahu watacaala rumaysan tihiin iyo maalinta qiyaame iyo maalinta qiyaame rumaynteedu waa markaa shay weyn oo culus oo qofka u dhaqaajiya xagga khayrka kana markaa joojiya waxyaalaha ilaahay subxaanahu watacaala uu xarimay ilahay meesha xadkaa laga oogayo wuxuu weliya shadadu cadaabahuma daaifatu min almu'miniin cadaabka marka xadkaa la oogaayo ee dadka xadkaa cuquubada noocaasa lagu fulinaayo ha joogto daa'ifo ama koox muuminiina ha timaadaba ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahy kooxdaasi waanay badan kartaa waanay yaraan kartaa oo culimada qaarkood ay leeyihin afar qof intii markaa had iyo jeer markhaatiga intii markaa shareecadu ay tii markhaatiga ha furto intaas inay ugu yaraato ayaa markaa habboon dadka markaa meesha markaa xaadiraayo waxyaalaha la yaab kale waxaa kamid a ikhwaani fillah shareecada islaamku ilaahay subxaanahu wataala waxyaala inaga xarimay waxyaalaha ugu adag ee kabaairta waaweyn waxaa kamid a zinada sidaa daraaddeed ba ilaahay subxaanahu watacaala aayaad fara badan oo qur-aankiisa kariimka kamida rabbi inooga waramay waxaa kamid a qawluhu tacaala walaa taqrabu zina inahu kana faaxishatan wasaaa sabiila ilaahay subxaanahu wataala wuxu le walaa taqrabu zina zinadii ha u dhawaanina bimacnaa ha u dhawaanina macnaheedu waa maxay zinada lafteedii iyo wasaa-isheediiba ka fogaadaba ilaahay subxaanahu watacaala uu le waayo inahu kana faaxishatan wasaaa sabiila waa shay xun wado la qaado ama wado la marana iyadaa uxumaataba ilaahay subxaanahu watacaala uu yihi maadaama markaa sidaas ay tahay xilligii markaa markhaatigeedii baa la adkeeyey oo waxaa la yidhi afar markhaati ha soo sheegaan manay dhicin cahdigii nebiga calayhi salaatu wasalaam cid markaa markhaati lagu furay oo xumaanta markhaati lagu furay dadkii nebigu calayhi salaatu wasalaam xuduudda uu ka oogay waxay ahaayeen dad markaa iqraar la yimi oo arrintan qirtay waayo afar qof si ay markaa arrintan oo kale u arkaan waa markaa si aada iyo aad bay u adag tahay dee dad markaa wax markaa foolxumo markaa suuq wax ka dhacay ayinbay markaa laba qof oo afar qof ay arki karaan laakin wixii markaa meel markaa had iyo jeer meelaha markaa waxyaalahaas ay ka dhacaan dee iqraar mooyo wax kale markaa laguma ogaan karo wejiga labaada shareecadu marka ay ka adkayso waxa ay tahay in qofkii la yidhi hala fadeexadeeyo oo bimacnaa cadaabkiisii meesha lagu ciqaabayo waa inaan kelidii banaan lagu karbaashini waa in dad badani marka ay soo xaadiraan oo dad fara badani oo daa'ifa min almuuminiin ay joogtaaba ilaahay subxaanahu watacaala uli arrintaasna waa fadeexad waayo waa culimadu leeyi laba arrimood baa ku sugan kow qofka markaa eegayo qofkan arkaayo isaga waxay utahay sajrin iyo udiid markaa loo diidayo markaas ama laga celinayo waxaanuu qofkani sameeyo isla isodhanaayo wallahi haddaad waxaanuu ku dhacay aada ku dhacdo wixii hebel lagugu sameeya marka adin lagugu samayn doona arrinka kalena wuxuu yahay kan markaa la ciqaabayana isna waxa ugu sugan markaa sajrin وmaadaama wax ilaahay subxaanahu watacaala uu xarimay marka ashadd taxriim uu la yimi waxa markaa lagu sameeya marka arrinta noocaas ah marka in umada horteedii la keeno oo markaa lagu karbaasho iyadoo macnaheedu uu yahay bmanaa ficilkaas uu sameeyey bal sidaas markaa uga warhayo weliba ilaahay subxaanahu wataala wuxui daaifada imanaysa waa daaifatu minalmumin waa dad iimaan lehoo muuminiina ayaa eegaya hadda dad fusaaqo fujaar ah loo yeeri maayo dad ahlul-iimaan ah ayaa markaa meesha markaa soo xaadiraayo oo imanayo culimaduna waxay le marka daaifa macnaheedu waa jamaaca waa inay noqotaa marka laba iyo wixii ka badan ugu yaraan waa inay noqotaa aimada qaarna waynu sheegnay inay yidhaahdeen marka ugu yaraan afar waa inay noqotaa qofkaasi waa qofkii marka isagu guur hore aan soo marin ee shaabka ahaa ama shaabada ahaa hadday markaas xumaantaas adhe xuunkoodu sidaasu noqonaya waxaa sunadu nebigu ay ku siyaadisay calayhi salaatu wasalaam wataqriibu caamin hal sana in la masaafuriyo oo degaankii laga eriyo laga caydiyo ayaa loogu daraya marka qofkiisa guur xalaala oo hore aan soo marin ilaahay subxaanahu watacaala wuxu hi azani laa yankihu ila zaniyatan aw mushrikatan wazaniyatu laa yankixuha ila zanin aw mushrik xurima dalika cala lmuuminiin culimada mufasiriintu aayaddan waxay u sheegeen sababu nuzuul inay lahayd sabab nusuulkaasu markaa nabigeeni maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam arrin markaa ka dhacday saxaabadiisii markaa mid kamida waxaa la odhan jiray saxaabiga marfad bin abi marfad alghanawi ayaa la odhan jiray wuxuu ahaa nin saxaabiga aad iyo aada u qiimo badan magaalada makmadineyntu kasoo markaa ka yimaado maka u yimaado ayuu maxaabiistii nimanka gaalada mushrikiinta ay haysteen ayuu halkaa jeelasha ka jebin jiray oo halkaa maka intuu ka kaxeeyo madiine maka ka kaxeeyo ayuu nabigu magaalada madiine ugu geyn jiray dadna wuxuu leeyahy saxaabiga marsad bin abi marsad alghanawi radi allahu tacaala can waraabeen habeenada kamid anoo jeelkii jabinaayo oo nin saxaabiga oo silsiladaysan isna meesha ka saar ayaa qof dumara oo wakti jaahiligi aanu isnaqaano canaaq la odhan jiray ayaa i aragtay dadna markay aragtayba waxay igu tiri marka marsad marsada markaasaan ku ihi haa markaasaa waxay tacaal bid haadihi leylata macana qala caawa markaa nala joog markaasaan ku uri yaa canaaq ina allaha xarama zina canaaqi ina alislaama xarama zina ilaahay subxaanahu watacaala ama shareecada islaamku waxa ay xarimtay waxaa la yidhahda zinada ayaan ku iri buuri dadna markaan sidaa kor waa igu qaylisay oo waxay tihi ya ahla alkhayma dadka markaa guryahan ku jiro ninkani waa marsad waxaan maxaabiistii beni baanu sii daynayaa dabeedna adigu waxoogaa w halkaa waxa dhacay markaa qiso ayaa dhacday oo ah inuu markaa ninkii saxaabiga ah intuu la caraday god ah wuxu yidhi aan kula dhacay dadna nimankii gaaladaha ilaahay subxaanahu watacaala i dhaafiyey magaalada madiine markuu ku noqday ayaa wuxu uhi ya rasuul allah atazawaju canaaq gabadha canaaq la idhaahda ma guursada markaasu nabigu ka aamusay calayhi salaatu wasalam canaaqna waa gabar macruufa la yaqaano oo dadkii markaa degaankaa jooga ay yaqaanana xumaanna ku caanbaxday markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ka aamusay markaasuu mar labada rasuula ku celiyey calayhi salaatu wasalaam markaasuu rasuulku ka aamusay dadna markaasaa ilahay wuxuu soo dejiyey subxaanahu watacaala الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنا رسول الحرية مرتد مرتدوا فقرأ عليه هذه الآية رسولك آية في عليه الصلاة والسلام ساسا نبقى عليه الصلاة والسلام صحابي بقى والشيخ فمركا وعدها يا وحم كعب مركا إن مركا قصي مؤمن كأها عفيف كأها أما منها هذا أما مركا قبلها هذا ilaahay subxaanahu watacaala uu ka xarimay inuu qof markaa aan si aan markaa kufu ahayn oo isagu zino iyo muxaramaadkaa ku caanbaxay inuu guursado inaanay markaa shay banaan aanay ahayn ayaa markaa ilaahay subxaanahu wataala halkan markaa uu inoogu sheegay culimadu waxay tilmaamaan aayadani inay tahay aayaadka qur-aanka markaa ugu ishkaal badan ee marka ugu hadiyo jeer markaa ishkaalaad fara badan ay markaa ishkaalka waxaan ugala jeedaa bimacnaa fahamkeedu markaa aad iyo aad u adeegayo dhinacyo fara badan ayaa waxaa kaga soo aroora ishkaal waayo waxay leeyiin hadii qofkii zaaniga ahaa ninkii zaaniga ah hadii la yihi gabadh cafiifada markaa kuma banaana macnaheeduna waxa weeyaan gabadh markaa zaaniyada ayay markaa uu guursanaya u daydayanaya oo tu cafiifada guursan maayo miyaa sidoo kale mushrikadii gabadhii mushrikada ahayd iyadana markaa miyaa loo baneeyey waayo ilaahay subxaanahu wataala qofka muslimka ah maadaama iimaan uu leeyahy ilaahay subxaanahu wataala waxa uu ka xarimay gabadh mushrikada markaa inuu guursan sidoo kale gabadha muslimada ahaydna nin mushriga ilaahay subxaanahu watacaala waa ka xarimay iloo gabadh faasiqada ha ahaatee marka waxoogaa hadal badan ayaa ku jira culimada qaarkood tafsiirka marka aynu saarna iyo marka ay saareen oo waxay dhaheen macnaha aayadu waxa uu yahay inaanay u banaanayn ninkii markaa muuminka ahaa ee cafiifka ahaa inuu gabadh zaaniyada guursado gabadhii muuminada ahaydna ee cafiifada ahaydna inaanay u banaaneyn qof marka ahaa xaaladiisu aanay fiicnayn oo zino markaa ku shuhrooba ku caanbaxay inaanay iyaduna marka aanay guursan maxaynu ka qaadanayna marka aayaadkan fawaaid aad iyo aad u fara badan baynu ka qaadanayna gawaaida waxaa kamid a kow weynida ay suuradani leedahay iyo waxyaalaha axkaami ee markaa ku sugan waxaa kale inu ka qaadanaya isbaatu culuwi illaahi caza wajala ilaahay subxaanahu watacaala culuwigiisa waayo ilahay wuxu uhi anzalnaaha waa soo dejin waanzalnaa fiiha aayaatin bayinaat ilahay inzaal ayuu markaa tilmaamay waayo ilaahay subxaanahu wataala waa inaga koreeya waxaa kale inu ka qaadanaya an alqur'aan alkariim munazala min cindi illahi jala wacala ilaahay subxaanahu watacaala hadalkiisa inuu xaggiisa uu kasoo degay waxaa kale inu ka qaadanaynaa suuradan waxyaalaha marka aayaadka waaweyne markaa ku sugan waxaa kamid a aayaad marka ina tusaayo ilaahay subxaanahu watacaala daatadiisa bimacnaa ino inooga waramaayo ilaahay subxaanahu wataala asmaadiisa ilaahay subxaanahu watacaala sifaadkiisa ilaahay subxaanahu watacaala rububiyadiisa iyo uluhiyadiisa ayaad fara badanoo markaa dilaalo markaa waa ilaahay subxaanahu watacaala wujuudkiisa iyo wakamaalihi fi daat ilaahay subxaanahu watacaala daatadiisa kamaalkeeda ayaad markaa sidaasna ilaahay subxaanahu watacaala waa inoogu sheegay waxaa kaloo markaa laga qaadanaya ayaadka ilaahay subxaanahu wataala wuxuu usoo dejiyey xamlu lcibaadi cala tadakuri walitticaad inay dadka had iyo jeer ay la yimaadaan addoommadii inay waansamaan oo ay wax qaataan waxaa kaloo laga qaadanaya faa'iidada ku sugan taqdiimu zaniyati cala zani ninki iyo gabadha marka horreysinta la kala horreysiiyey waxaa kaloo markaa laga qaadanaya oo ku sugan ilaahay subxaanahu watacaala odhaahda uu yihi markaa azani azaniyatu wazani ilahay yii waxay daliil u tahay inay tahay marka xuduudan la oogaya arrintani marka inay sugnaato oo marka arrin sugan ay noqoto waxaa kaloo markaa laga qaadanaya aayaadkan oo fawaa-ida oo aynu ka qaadanaynaa inay waajib tahay qofkii zinadaas ku dhacay xumaantaas sameeyey dawladda islaamka xuduudda inay oogto oo aan loo naxariisan qofkaas si aan waxaa dadkii ugu dhex faafin waxaa kaloo markaas laga qaadanaya aayaadkan aynu ka qaadanaynaa cidda xadka oogeysa inay walaatul umuurka ay tahay cid kale marka aanay oogeynin waa rasuulkeeni maxamed ahay calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisu ilaa isagu amre markaa may oogeynin waxaa kaloo laga qaadanaya in dadka muuminiintii ay markaa tahay inay had iyo jeer marka lala imanayo ilaahay subxaanahu watacaala aayaadkiisa marka weyneynayo shacairka la oogaayo aanay ahayn marka inay la yimaadaan markaa shafaqo iyo raxma dadkii markaa xuduudda laga oogaayo waxaa kaloo markaa laga qaadanaya in had iyo jeer xadka marka la oogaayo lo markaa ay tahay in markaa la helo arkaan shuruudii markaa uu lahaa markaa xadka oogitaankiisa markhaatiyaasha in la helo ama ictiraaf u yimaado ama uu yimaado markaa uur uu yimaado cidda oogeysana markaa waynu sheegnay cidda markaas ay tahay waxaa kaloo laga qaadanaya arrintaa fool xumayn la fool xumaynaayo in goobjoog ay ka ahaadaan dad markaa muuminiina oo markaas iimaan leh cumuumanna waxaynu ka qaadanaynaa in dadka muuminiintii ay siga fogaadaan arrintaa ilaahay subxaanahu watacaala weli qofkii marka halla jeedala la yimaada ilaahayna faaxishada uu ku tilmaamay wado iyada iyo markaa wadooyinka loo maro ama waxyaalaha sahlaya inay dhacdaba in laga fogaado halkaas inu ku daynaya wabilahi tawfiiq allahu aclam waaxkam asalaamu calaykum